walahi alxamdulilah baan kuu sheega degmada calcali iyo xaaladooda kolleyba degmada calcali waxaa jooga ciidamo soomaali iyo tibian iskugu jira oo ammaanka sugu jiray halkaasoo muddo hadda laga joogo ilaa muddo san iyo laba bilood laga saaray nimankii cadowga ah ee shabaab kadibna ciidamada etoobiyaanki ayaa xalay iskaga baxay goorabaarigii maray ahayd laba saac iyo soddon daqiiqo oo fiidnimo ciidamada soomaalidana hod bay u raaceen sidaasa kolley waxaa ku dhaco magaalada ay cidlo wada la xalay maxay tahay marka sababta ay ciidamadii deegaanka ee dowladda soomaaliya ee u tababartay iyaguna uga baxeen run ahaanta dayac badan baa jira ciidamada dawladda xaggeeda ah oo deegaanka ah waayo waxaweye awal waxay kaashanayaan ciidamada etoobiyaanka mar haddii ciidamada etoobiyaanka ada iskaga tagaan iskaga baxeen meeshii awood ay warbar dhigaan barbar dhigaan malahaan ciidamada shabaab sida hadda la sheegayo waa ciidamo ka xoog badan ayaga waxaa nagu maqaalo ah in degmada ceel cali ay dadkii ku dhaqnaa ee dukaamanka iyo maqaayadaha ku lahaa oo haween iyo caruur ay ku jiraan haatan bannaanka isugu geysay kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab oo walaac arrintaas ku aadan ay dadka eheladooda ay muujinayaan marka arintaasi maxaad ka og tahay waa adigoo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore dhinaca amniga iyo siyaasadda run ahaantii saaca saacad baan hadlay iminka haddaan kula hadlayo telefoonkan aan ku jiray ayagaan kasoo wareegay saakii hor abaarihii saddexda subaxnimo ama sagaalka gaal subaxnimo ee horta ay nimankaas la wareeyeen guud ahaantooda ka horna waxaa yimaada kuwa ayaga odayaal iska dhigaayo ciidamadaas afka daba markay soo galeen oo wata abaare ilaa laba iyo toban gaaro klinika oo zuur ku jiro tarsal ku jiro dadki dhammaantood wixii magaalada ku jiray iyo wixii masaajid ku careen tawa ilaa hadda banaanka isugu yeereen wararka hadda ugu dambeyn helaynana waxaa la sheegay ilaa boqol todobaatan nin ani hala hareen iyo owlo haween ku jiraan qaarkood inta kalena hadda ay fasaxeen laakiin magaalo ilaa hadda ay goodoon tahay ay ku hareersan yihiin wax galaa ay jirin wax ka baxayn ay jirin raggaa boqol todobaatan nin ilaa hadda ay dibadda banaanka taagan yihiin banaanka ku hayaan adigu dadka deegaankaas ka soo jeeday ayaad ka mid tahay kana soo shaqeeyey mas-uuliyiintii ugu sarreysay gobolka hiiraan maxaad is leedahay haatan tallaabo ahaan waa la qaadi karaa si wax looga qabto arintaasi oo dadka loo badbaadiyo magaaladan looga saaro kooxda nabaddiidka ah ee al-shabaab
wallahi ad ruan run baa la sheegaa run baa la sheegaa runta daxaasd waa loogu dhixi karaan maadaama ciidankii garabku ahaa awoodan lahaa etoobiya ay ka baxeen ma bar u dhihi karaan inay sii baxaan waa kuwasdhihin ilaa haddana waxaan ku ogaa meel ceeldheer u jirta ilaa iyo labaatan iyo kow kilomitr ciidamada dawladda iyo ciidamadii kala deegaanka laakiin haddaysa helin gurmud adag oo dhanka dawladda ama dhanka dhanka kale ee macnaha amisom ma sii joogi karaan awood uma laha oo maiskalin karaan ciidamada hadda mesti hadda la sheegaayo midda kale caalanka meesha caalanka iyo dawladda iyo amisom inta waa sheegaynaa inan macnaha dadka ay dayacan yihiin barnamijka kaxayna ilaa hadda ay magaalada soo gaarin banaanaha jiraan magaala ilaa toddobaatan iyo shan kilomitr ay u jirtaa baladweyne oo ereersan tahay farxadkan goorka u jira ciidamada hataa qudhow aan lawaan karin aan la goordabayn karin aan lawaan karin marka waxaan leenahay maamulka hiiraan baasha caalamka dawladda intaba in sida warsaha ban dadka gudub loo siiyo ama haddaa ciidan tahan ciidan gudub loo siiyo haddaa bini-aadnimo tahan bini-aadnimo gudub loo siiyo intaba waa ugu baaqayaa waa gartay ugu dambeyntii wax khasaare ah waad og tahay ma jiraan ilaa haatan soo gaara dadka rayadka ah ee deegaankaasi ee degmada ceel cali ku nool
maya run ahaanta ilaa hadda maahay dadka waa kala saarahayaan hadda waxa ay rabtaan waa boqol todobaadkaas nin waxay kadili doonaan iyo waxay dayn doonaan lama yaqaano xaalka halkaasoo maraya hadda